faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan halkani waa raadiyo cadaado qodobada caawa warka habeen ay raadiyo cadaado aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya askar qarax lagula eegtay duleedka degmada oo dhiigle ee gobolka shabeellaha hoose qaramada madoobe oo ka digay in ayax mar kale dib ugu soo laabto gudaha dalka soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya oo shaacisay inay isku soo dhiibeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland dowladda waddanka kenya oo shaacisay meelo dalkeeda ka mid ah oo halis ugu jira cudurka koronafirus hogaamiyeyaasha waqooyi bari oo war-saxaafadeed ka soo saaray dagaalkii beled xaawo iyo xiisad ka taagan magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari kenya ciidamada macawisley oo dilay nabadoon al-shabaab ugu magacaabnaa degmada ceel cali ee gobolka hiiraan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad caawa ku maqli doontaan warka raadiyo cadaado goordhow u diyaar garooba faahfaahintooda
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo jimcaha ay sii baxaysa sabdina oo soo gelayo taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka warka caawa waxaa idinla diyaara saaxiibkayga maxamed aadan karaama aad baad u mahadsan tahay haashim cumar xasan dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan askar qarax lagula eegtay duleedka degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose haashim cumar xasan ayaa inoo faahfaahinaya hal askari ayaa ku dhintay afar kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray qarax lala beegsaday gaari ay saarnaayeen ciidamada dowladda oo maraya agagaarka degmada owdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose dhaawacyada askartan ayaa loo qaaday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ciidamada qaraxa lala beegsaday ayaa fulinaya howlgallo kooxda al-shabaab looga sifeynaya deegaanada ku dhow owdhiigle oo ay ku sugan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaramada midoobay ayaa ka digtay inuu mar kale ayax ka dilaaco gudaha dalka soomaaliya hay-adda jimciyadda qurmaha ka dhexaysa ee u qaabilsan dalagaiyo beeraha ee fahow ayaa ka digtay inuu soomaaliya ka kaco taranka ayaxii dhowaan ka dilaacay wadamada bariga afrika kaasi oo waxyeelo u geystay duldaaqsimeed ballaaran hay-adda fahow oo soo xiganaysa xafiiska xiriirka arrimaha bini'aadinimada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ayaxu uu haatan ka bilowday gobolada waqooyi bari soomaaliya ayagoo la filayo inuu kordho toddobaadyada soo socda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dalaga iyo beeraha ee faw ayaa ka walaacsan inuu ka dilaaco ogaxaanta ayaxii bilaha ay soo dhowaadaan roobabka ee abriil iyo juun markaasi oo laga yaabo inay koronkaradu waxyeelayso dalaga daaqa iyo beeraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay inay isku soo dhiibeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland xasan axmed maxamed khasaaro ayaa inoo dhammaystiraya askar ka tirsan ciidamada jubbaland ee magaalada madheer ee gobolka qoyi ee beri ee dowladda kenya ayaa isku dhiibay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada beledxaw ee gobolka gedo iyo maamulka jubbaland kadadaallo ay sameeyeen maamulka gobolka gedo oo ku aadan sidii loo badbaadin lahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dagaalamaya maamulka jubbaland ciidankan oo si la sheegay gaaraya toban askari ayaa isku dhiibay ciidamada xoogga dalka waxaana ay hubkooda ku wareejiyeen saraakiisha ciidamada dowladda ee maamulka jubbaland dhowaan waxaa la wareegay gacankahinta magaalada badaxaw ee gobolka guudi maamulka jubbaland ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka iyo nabadsugidda iyo ciidamo kaleo si gaara u tababaran oo dowladda federaalk soomaaliya gobolkaasi higeysay maamulka gobolka guudi maamulka jubbaland ayaa sheegay in ay sii kordhayso tirada askarta ciidamada jubbaland ee kusoo goosanaya dalagyada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada badaxaw ee gobolka guudi maamulka jubbaland halkaas ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ee tagarsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo ku jira abaabul ku aadan sida ay u difaaci lahayn ciidamada dowladda federaalk soomaaliya sida uu inoo xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka gude axmed bareesh sheekh oo la hadla reediyo cadaado gudoomiye ku-xigeenka gobolka gude ee maamulka jubbaland waxa uu sheegay in cabsi xoogan iyo xaalada ciidan ay ka jirto magaalada madheer halkaas oo abaabul dagaal ay ka wadaan ciidanka wasiirkii wasaaradda amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur jinan oo gacan kiilaya ciidamada dowladda kenya oo ka caawinaya dhanka saanada iyo saadka ciidamada halkaasi ka howlgala kenyaanka oo ahaa ciidamadii jubbaland ka soo haray raadigeedii ayagii baana dhex degay aada uga mudaaharaadsan yihiinoo dadka xabad iyo waxaas meel la aqoonine waxaasay ka qaxayaan shacabkii iyo iskuulladii oo dhan hataa waa xiran yihiin iyo maxaa la dhihi jiray ganacsigii iyo waxbarashadii iyo dhaqdhaqaaqii kulli waa xiran yahay mandheera taasna waxaa keentay culayska uu ku hayo wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid waa been waxaas walaal wax soo gaaray iyo wax kale tuni ma jiraan isagaaba caagag baa loo jarahayaa ku kaadiyaa laleeyahay caagagan ma baxaysaan waxaa laga baqayaa inay kala farxadaan hadda toban askari baa kasoo goosata waa maalin walbana saasay u goosanaya ninkii dha banaanka u istaagaba hor ooga soo goosanaya ma garan dhan kale ciidanka kenya ayaa fariisan dagaal waxay ka samaysteen goobo hor leh oo ka tirsan gobolka godow xilli dowladda kenya ay ku dhawaaqday in ciidankeeda ay kala baxayso soomaaliya arrintaas oo muujinaysa kenya u diyaargarowda dagaal ka qarxa xuduudka soomaaliya kenya maamulka gobolka goodi ee maamulka jubbaland ayaa ka codsaday dowladda federaalk soomaaliya inay keento cadaadis sidii ciidankeeda ay ula bixi lahayd dowladda kenya gudaha soomaaliya magaalada mandheer oo muddo nabadgelyo ku jirta ayaa weli waxaa ka soconaya barakaca sameynayaan dadka shacabka ay maamusho dowladda kenya kadib markii magaaladaasi uu saldhig ciidan uu ka samaystay wasiirkii wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo taageera ka helaya ciidamada militariga dowladda kenya ee ku sugan xuduudka soomaaliya kenya hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay waxay kaga hadleen dagaalkii beled xaabe iyo xiisada ka taagneyd magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari dalkaasi war-soo saaraha caawa cabdiftaax soomane ayaa inoo dhammaystiraya hogaamiyaasha siyaasadda ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa kulan ay yeesheen waxa ay uga hadleen xaaladda ka jirta magaalada mandheer iyo dhibaatooyinka amni ee haatan ka taagan magaaladaasi war-saxaafadeed ay kulanka ka soo saareen ayaa waxa ay ku soo dhoweeyeen wadahadalkii iyo heshiiskii dhex maray madaxweyne uhura kenyaata iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ee ku saabsanaa dib u xasilinta xiisadda u dhexaysa labada dhinac ee uu saameeyey dagaalkii ka dhacay xadka kenya ee soomaaliya annagoo ah hogaamiyaasha waqooyi bare islamarkaana deris dhow ah soomaaliya waxaan aaminsannahay in aan ku kordhi karno oo ay naga go'an tahay in aan ka mid noqonno amniga qaranka iyo danaha istiraatijiyadeed ee waddankeenna ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka war-saxaafadeedka ay soo saareen oo ka kooban lix qodob ayay kaga hadleen xaaladda beled xaawe iyo dagaalkii ka dhacay kow in ka badan hal bil ayaa waxaa jira khilaaf weyn oo u dhexeeya dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya si kastoo ahaataba sababaha keenaya lama xakamayn dowladda federaalka waxay go'aansatay in ay la wareegto gacankuhaynta maamulka iyo amniga magaalooyinka xuduudda ee beled xaawiye doolow tallaabadan ayaa dhalisay in si buuxda loogala wareego maamulka jubbaland iyo ciidamadii amni ee halkii ay ku sugnaayeen iyagoo go'aansaday inay u gudbaan xadka kenya oo ay ku sugan yihiin meel u dhow magaalada mandheero labo maalintii isniinta ahayd labadii maarso ayaa midba midka kale ku weeraray iyadoo aan la ogeyn khasaaraha labada dhinac ka soo gaaray laakiin waxaa jira labiyo toban qof oo ku dhaawacmay magaalada mandheera sababo la xiriira rasaas fara badan oo ku soo dhacday magaalada mandheera saddex tan iyo markaas ma jirin wax weerar ah oo dhex maray kooxihii dagaalamayey hase ahaatee waxaa jira nabadgelyo xumo iyo xiisad ka dhex jirta labada dhinac ee dagaalamay xaaladdaani waxay abuurtay argagax weyn waxayna horseeday inay dadku ay ka qaxaan deegaanada hoos yimaada magaalada mandheera sida buula kastama buula gerey buula mayba buula arabi buula busle iyo deegaano kale afar saadaalin la-aanta xaaladda ayaa ah mid walwalgelinaysa dadka iyo hogaamiyahaan waxaan qabnaa inta u dhexaysa caqabadaha diblomaasiyadeed ee u dhexeeya ummaddeenna iyo soomaaliya in natiijada kala dhexaysa saamaynta khilaafka inay ishor yimaadaan kooxaha dagaalamaya soomaaliya iyo saamaynta weyn ee amni dadka reer mandheera waxay noqotay wax aad u adag isku miisaam inta u dhexaysa taageeridda tagada dowladdeenna iyo matada dhibaatada ha- haysata dadkeenna ku- kuwaasi oo si kasta ula qabsaday isku dhaca taasi oo noo suurtogeli weyday in aan sii wadno inta dadkeenna ay silac ku jiraan shan waxaan codsanaynaa dowladda in ay kala furto xiisadda oo ay shacabkeeda u xaqiijiso nabadgelyada iyo amnigooda ilaa haad xaaladda qaabaynta gobolka mandheera waa mid lagu burburiyey kalsoonidii shacabka oo ay qabeen dowladdeenna taasi waxa ay keentay dayacad mudnaan qaldan iyo maskaxda gobolka man bannaanka laga dhigo mid ka saaraysa tan muwaadiniinta u gaarka ah waxaan diidaynaa in aan aqbalno in danaha hay-ado kale laga hormariyo dhibaatada ka taagan dalkeenna lix ugu dambayntii waxaan codsanaynaa madaxweynaha kenya uhura kenyatta inuu gacan ka geysto xakamaynta xaaladda si deg deg ahna uu u damaanad qaado amniga dadkeena ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkii maantay ka soo baxay hogaamiyaasha waqooyi bari ee dalka kenya maahan markii ugu horreysay oo war-saxaafadeed nuucan oo kale u ka soo baxo hogaamiyaasha waqooyi bari ee dalka kenya dowladda waddanka kenya ayaa shaacisay meelo dalkeeda ka mid ah oo halis ugu jira cudurka halista ah ee coronavirus dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday goobaha halis ugu jira inuu ka dilaaco caabuqa coronavirus waxaana deegaanadaasi ka mid ah magaalooyinka xeebta ku yaala ee mombasa iyo kilifi maadaama halkaasi ay dad badan u dalxiis tagaan sida ay ku waramayaan warbaahinada gudaha kenya magaalada caasimadda ee nairobi ayaa ka mid ah meelaha laga digay inuu ka bilaado korona maadaama uu ku yaalo magaaladaasi garoon caalami ah madaxa ka hortaga cudurrada ee kenya danilo langet ayaa sheegay in deegaanada kale ee laga cabsi qabo ay ka mid tahay gobollada galbeedka iyo waqooyi bari dalkaasi kenya ilaa iyo hadda lama sheegin qof uu ku dhacay caabuqa coronavirus oo ku baahayo dalal badan balse waxaa muuqata inuu ku sii faafayo dalal badan sida uu warkaani ku dhammaystirayo xasan axmed maxamed khasaaro ciidamada macawiisley ayaa dilay nabadoon al-shabaab uga magacownaa degmada ceel cali ee gobolka hiiraan maamulka hirshabelle fadhigiisu ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in ciidanka macawisleyda ay xalay dileen nabadoonkii dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanka ceelcali ee gobolka hiiraan ee dhowaan halkaasi lagu calama saaray gudoomiye kaxoonka dhanka ammaanka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle maxamed cali maxamed oo la hadla reediyo cadaad waxa uu sheegay in kooxda macawisleyda ay xalay ay dileen nabadoonkii dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanka ceelcali kadib dagaal xoogan oo ka dhacay gudaha deegaankaasi waxa uu sheegay in kooxda macawisleyda oo si weyn u hubaysan ay weerar ku qaadeen saldhig dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi islamarkaasna ay dileen dhowr dagaalamayaal oo ka tirsan ururka al-shabaab iyo sidoo kale nabadoonka deegaanka ceel cali ay magaciisaan la sheegin dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka amniga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maxamed cali xaamud waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay wadaan ah ogal xoogan islamarkaasna dagaalamayaasha al-shabaab laga sugayo duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan burka baali la yidhaha magaalada saaca ugu dheereen kooxda nabadiidka ayagoo isku gura ayaa laga war helay laba nin waa hubaa dhimashadooda waryihiina waa laga soo qaaday afar ninna waa dhaawac ahay marka halkaasaasay wax ugu dhaceen ciidamada dawladana waa guulaysteen adiga kolley hal nin baa ka dhaawacmay wax annaga hadda xaggaa inuu dhaawac ee ninkaasaa ka jiro hadda saasaa loogu guulaystay nabadiidka waay jiraan weli waa jiraan weli halkay ay jiraan hadde buuray galeen nimanka buuraha raadgoobkooda iyo dhiigooda dhaawac fara badan la sheego hayaa dadka reer baadiyaha oo deegaanka warkaan la wadaagnay inay dhaawac fara badan ay wadanka ku jiraa la sheegaa wadankana buuro waayo buurahaasaa laga baadigooba dhaawacoodii dhimashadooda imanka maya deegaanka waxaa waa buurahan oo oo buka baali iyo dameerla ismail layira iyo meelo ay gelgeli jireen waayo meelihii marka inay ku jiraan la ogaadaya xalay la aaday hadde waana laga guulaystay sideed saac markay ahayd magaalada laga baxay salaadiina meesha lagu galay muddooyinkii dambe ee ciidamada macawisleyda ee gobolka hiiraan ka howlgala ee la dagaalama dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxay wadan weerar ay ku qaadayaan salgada dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe guud ahaan dhegaystayaal intaasi ayuu ku dhan yahay warkii habeenimaad kala soctay redio cadaado sideed sideed dhibic shan migaartiisa warkaca waxaa idiin soo saaray cabdifataax cabdulahi dhoore cabdifataax soomane waxaana farsameynaya haashim cumar xasan anigan waxaan ahaa maxamed aadan karaama warkeena ciduu sheegay ama warkeena ciduu sheegay ama dib kala soo qabsatay waxay dib uga baarbaaran karaan asoo iskugu jira maqal qoraal sawira intaba beejka internet-kan ku leenahay ah www radio cadaada com warkan warkiisa xiga sidaasiyo ismaqal dambe xiise leh